إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada qodobada wararka ugu dooroon qarax ayaa lala beegsaday guri ku yaala degmada beled xaabo oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka dagaal toos ah ayaa lagu qaaday saldhigga ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose carruur ay qoysaskoodii ku barakaceen dagaal beeleedo ka socda xadka ay wadaagaan gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayaa lagu la'yahay webiga madaxweynaha maamulka la baxay somalilan ayaa sheegay inuu dhowri doono xiriirka uu maamulkiisa la leeyahay dalka itoobiya ciidanka xabashida itoobiya ayaa wiil dhallinyaro ah ku dilay gobolka oromiya iyadoo abay axmed lagu eedeynayo inuu geysanayo xasuuqyo ka dhan ah bulshada dowladda itoobiya ayaa magaalada kismaayo ka dejisay diyaarad hubsiday taasoo markii dambe magaalada ka qaaday wasiiro ka tirsan maamulka jubbaland odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee gobolka jubbada hoose ayaa soo dhoweeyey howlgal caafimaad oo dhakhaatiir ka socota xarakada ka fuliyeen jamaame iyo tuulooyin hoos yimaada dalka mexico waxaa laga helay xabaalwadareed ay ku jiraan dad kor u dhaafaya labaatan ruux موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن haatanna warkii oo dhan qarax ayaa lala beegsaday guri ku yaala degmada beled xaawo oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la eegtay guri ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk oo ku yaala gudaha degmada beled xaawo inta la xaqiijiyey qaraxaasi waxaa ku dhaawacmay laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka dhanka shabeellaha hoose ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay habeenkii xalay dagaal saf ballaaran ah ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose carruur ay qoyskoodu ku barakaceen dagaal beeleedo ka socda xadka ay wadaagaan gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayaa lagu la'yahay webiga warkani mubaarag cumar ayaa inoo haya saacadihii lasoo dhaafay waxaa mar kale deegaano dhaca xadka kala qayba gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe ka dhacay dagaal beeleed geystay khasaare kala duwan dagaalkan ka dhacay labadan xad ayaa sababay barakac xoogan oo ay sameeyeen dadka deegaanka kadib markii ay ku dul dagaalameen maleeshiyaad hubaysan ilaa afar carruur ayaa la soo warinaya in iyagoo ka baxsanaya rasaasta ay ku dhaceen webiga ilaa iyo haddana aan nolol iyo geeritoona lagu haynin mid ka mid a dadka deegaanka oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey dagaal ka socda xuduudaha ay wadaagaan gobollada shabeellada dhexe iyo hiiraan deegaanka maanta lagu dagaalamay ee barakaca ka dhacay xoolaha dhintuuxa badahaaba ku dhaceen masaakiinha barakacday webiga isku daadshay ilaa dirtaan carruur waxaa jirta webiga ku maqan oo dhimasho iyo nolol intadaaba lagu heenin dagaalkan asiga is iska istaaga mana dawlad kusoo baxda ma jirto oda dhaqameed kusoo baxana ma jiro carruurta deegaanka degina cabada ka bilaabatay carruur waa taqaanaa xilli hore carruur dagaalkanu bilaabday iska jiifay markaa sidaasay webiga ugu taateen oo ilaa hadeertaa intaa oga afar carruura webiga ku maqan ilaa hadeertaa ciddaysa ma jirto noolii geeri laguma hayo dadaal waa lahayaa maadaama dhanna dagaal oo ka socda dhanna baadagoob kalea loogu jira inta caarta maalinta soo hartay baadagoob ay ku jiraan oo carruurta raaiska lagu wadaa waa rajeynaa in carruurta la heri doono hadday dhintaan ala naxariista alena webiga carruurta waa waa dili karaa oo webiga waa buuxiyaa doon yaraa looga tilaabaye doontiina mayna raacin oo ilmihii waa ilmo yaroo xabadii ku argagaxay marka sidaas waxaan u malaynaa inay webiga ugu taateen oo ilaa raadka ilaamahena moogtaa webigaas amay ku yaal maase kullaa ku ogna ku halaya inayna jiraan intaas deegaanka laga tabay oo maqano ilaa saakina caawa maqano waa afartaas carruura kaliya muddooyinkii dambe xadka labadani gobol waxaa kusii xoogeysanayay dagaal beeleedyo dheliyi khasaare dhimisho dhaawac dagaaladani ayaa waxaa gadaal ka riixaya dowladda federaalka iyadoona ay hubka isugu dhiibtay maleeshiyaadkan ku dagaalamaya xadka labadani gobol madaxweynaha maamulka la baxay somalilan ayaa sheegay inuu dhowri doono xiriirka uu maamulkiisa la leeyahay dalka itoobiya farxaan cali cabdulaahi ayaa warkaasi faahfaahinaya cabdiraxmaan cirro oo ah madaxweynaha maamulka la baxay somalilan ayaa u mahadceliyey xubno ka tirsan koongareska maraykanka oo ka shaqaynaya sidii maraykanku xafiis diblomaasiyadeed uga furan lahaa magaalada hargeysa wuxuu sidoo kale sheegay inuu dhowri doono xiriirkii uu maamulkiisu la lahaa dalka itoobiya
waxaan xusayaa xidhiirhkeenna dowladda maraykan oo ku jira dalalka sida gaarka ah somalilan u danaynaya waxaan bogaadinayaa xildhibaanada koongareska iyo sanadka iyo guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka maraykanka ee ku baaqay in maraykanku xafiis diblomaasiyadeed ka furto somalilan waxaanu mari doonaa dariiq kasta aanu ku sii xoojinayno xidhiirkaas waxaan xusayaa dowladda etoobiya oo aynu saaxiib soo jireen nahay iyo jaal aynaan uga maarmayn horumarka dhaqaalaha adkeynta amniga xasiloonideenna bulsho iyo xidhiirhkeenna afrika waajib bay nagu tahay inaannu xidhiirkaas sii wanaajinno faa'iidada uu u leeyahay labadeenna qaranna aan halkan halka ugu sarraysa gaadhsiino
haddaba ciro ayaa doorashadiisa kadib inta uusan xilka la wareegin sheegay in xukuumadda uu soo dhisi doono muddo kooban gudaheeda ay ku dadaali doonto sidii ay riyada muuse biixi u noqon lahayd mid dhab ah si loo helo buu yidhi aqoonsi aan ka helno wuxuu ku sheegay beesha caalamka somalilan iyo etoobiya ayaa horay u wada saxeexday heshiis ay etoobiya badda soomaaliya uga helayso saldhig militari islamarkaana somalilan ay aqoonsi kaga helayso etoobiya heshiiska ayaan ilaa iyo hadda hirgelin islamarkaana heshiiskii ay ankara ku gaareen dowladda federaalk iyo etoobiya ayaa la rumaysan yahay inuu ganafka ku dhuftay uu meesha ka saaray heshiiskii somalilan iyo etoobiya ciidamada xabashida etoobiya ayaa wiil dhallinyaro ah ku dilay gobolka oromiya iyadoo abay axmed lagu eedeeyey inuu geysanayo xasuuqyo ka dhan ah bulshada sida warkaasi uu ku faahfaahinayo maxamed sheekh cali tafaasiil dheeraada ayaa ka soo baxaysa dil bareer ah oo ay ciidamo ka tirsan kuwa xabashida etoobiya gaar ahaan kuwa maamulka oromiya ay u geysteen wiil dhallinyaro ah askartan ayaa meel fagaara ah waxay soo keeneen ehelada wiilka dhallinyarada ah hortooda ayay rasaas ooda kaa qaadeen waxaana baraha internetka lagu baahiyey muuqaal muujinaya iyagoo dilaya wiilka dhallinyarada ah jaawar moxamed oo ah siyaasi ka tirsan mucaaradka dowladda xabashada etoobiya oo muddooyinkii lasoo dhaafay galka seefta kala baxay ayaa eedeyn culus u jeediya abiy axmed ra-iisul wasaaraha dowladda etoobiya iyo maamulka oromiya ee taabacsan xukuumadda isagoona ku eedeeyay inay iyagu ka dambeeyaan xasuuqyada iyo dhibaatooyinka joogtada ah ee ka taagan dalka etoobiya ee dhaca qaaradda afrika si gaar ah tan loo geysanayo dadka rayidka ah ee ku nool waddankaas jaawar ayaa ciidamada etoobiya tibaaxay inaysan ahayn dhacdadii ugu horreysay ay ku kacaan mar uu soo xiganayay sarkaal sare oo ka tirsan askarta etoobiya ayaa sheegay in arrintan ay caadi ka noqotay gudaha dalka etoobiya islamarkaana ciidamada marka ay dilaan dadka shacabka videona ay ka duubaan ka gadaalna ay soo dhigaan baraha bulshada jaawar moxamed oo hadalkiisa sii wata ayaa intaa ku daray in dilkan aysan geysan jabhado hubaysan balse ay fuliyeen askar etoobiyaan oo ka mar qaadanaya madaxdooda maamulka oroomiya iyo dowladda etoobiya ayuu kula duldhacay eedeynta ugu badan marka laga soo laabto eedeynta iyo dilka ay geysteen ciidamada etoobiya gaar ahaan kuwa oroomiya waxaa caasimadda oroomiya maalmihii tagay ka jiray baaritaano ay wadaan ciidamada ammaanka kuwaasoo ay ka qafaasheen boqolaal dad oo shacab ah iyagoona ciddii aysan haysan aqoonsi u taxaabaya xabsiyadooda dulmiga badan dowladda etoobiya ayaa magaalada kismaayo ka dejisay diyaarad hub sideed taasoo markii dambe magaalada ka qaaday wasiire ka tirsan maamulka jubbaland tafaasiil ku aadan warkaasi cabdikhaaliq macalin cabdiweli ayaa ka warramaya waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo ka degay diyaarad militari oo ay leedahay dowladda etoobiya taas oo ay warar ku tilmaamayaan inay sideed saanado hub ah oo ay etoobiya ugu tala gashay maamulka uu hogaamiyo axmed madoobe diyaaradda ka degtay kismaayo ayaa ah nooca waaweyn ee xamuulka waxaana la sheegayaa in ay ka soo duushay magaalada adis ababa ee caasimadda dalka etoobiya markii ay diyaaraddu timid magaalada kismaayo waxay halkaasi ka qaaday mas-uuliyiin iyo siyaasiyiin ka tirsan maamulka la magacbaxay jubbaland kuwaasoo ay geysay magaalada doolow ee gobolka gedo wararka la helayo waxay tilmaamayaan in madaxda maamulka la magacbaxay jubbalandi ay diyaaraddu qaaday lagu wado inay usii gudbaan gudaha dalka etoobiya iyadoona ugu dambayntiina ay gaari doonaan magaalada nairobi ee caasimadda kenya halkaas oo uu kaga horeeyo axmed madoobe tallaabada ay etoobiya diyaarad militari ugu dejisay kismaayo waxay ku soo aadaysaa iyadoo dowladda federaalk ay horay u sheegtay inay mamnuuc tahay in diyaarado ay ka degaan magaalada kismaayo wixii ka dambeeyey markii ay iskhilaafeen xasan sheekh maxamuud iyo axmed madoobe horaan waxaa magaalada kismaayo uga soo degay diyaarad ka timid magaalada nairobi taas oo qaaday axmed madoobe waxaana muuqata in dowladaha etoobiya iyo kenya ay si toos ah ula safan yihiin maamulka uu hogaamiyo axmed madoobe waxaa la isweydiinayaa maadaama dhowaan dowladda federaalka ay uga tanaasushay etoobiya badda soomaaliya si aanay u taageerin axmed madoobe waxaa xukuumadda adis ababa ku qasbay inay axmed madoobe hub u geyso madaxdii ay safarka ka mamnuucday dowladda federaalkana ay ka qaado kismaayo waxaase muuqata in xasan sheikh uu meel cidlo ah isa soo taagay dagaalka uu la galay axmed madoobena uu ka jabay odayaasha dhaqanka islaamiga ee gobolka jubbada hoose ayaa soo dhoweeyey howlo caafimaad oo dhakhaatiir ka socotay xarakada ka fuliyeen jamaam iyo tuulooyinka hoos yimaada maxamed qaasim ayaa warkaan inoo haya xilli maalintii shalay ahayd lasoo gebagabeeyey howlo caafimaad oo ka socday degmada jamaame ayaa waxaa adeegyada bulshada loo fuliyey si dhiiran u soo dhoweeyey qaar ka mid ah hogaamiyaasha qabaa'ilada ee dega gobolka jubbada hoose waxgaradka ayaa aada ugu mahad celiyey maktabka caafimaadka ee xarakada shabaabul mujaahidiin oo holwadeyno caafimaad usoo diray jamaame iyo tuulooyinka hoostaga suldaan cabdulqaadir xaydar sheekh cali oo ah suldaanka beelaha direed ee labada gobol jubbada hoose iyo jubbada dhexe lana socday dhakhaatiirta marka ay marayeen tuulooyinka hoostaga jamaame ayaa sheegay inay aada u soo dhoweynayaan adeegyada caafimaad isagoo codsaday in xarakada isbitaal u furta dadka ku nool jubbada hoose degmooyinka jubbada hoose si runta haddii loo hadlo dhammaantooda kasoo bilaab minjoore ukeen xagar isbitaal ma jirin isbitaal caalami ma jirin si guuda waxaa codsanayna horta inaa ca- maktabka caafimaadka xarakada degmooyinka inaa soo gaarsiiyo Ee, maxaa saha isbitaal oo caalami ah qaliin leh kombyuutar leh raajo leh sababtoo ah ilaahay waxaas qadinay markii fatahaadda ay dhacday naag fool leh makiina zaama in gadaal loo waxeero geedo zaamo raboolla geed in loo sameeyo sariir ahaan loo sameeyo lagu qaado badda la mariyo kismaysaas lagu geeyo laba maalmood waxaa dhacday naagtii inay ceembeesho markii lageey ilmihii laga bixiyo ilma galeenkaas ka dhambalmo maktabka caafimaadka xarakada waxaa ka codsanayna in elgaar ay ulahaado degmooyinka gobolka jubbada hoose ay ka furto rug caafimaad degmo kasta inay ka furta codsanayna ugaas ibraahim shariif bashiir oo ah ugaaska beesha ashraaf ee jubbada hoose ayaa dhankiisa tilmaamay inay aada ugu farxeen sida ay xarakadu iskugu xil saartay inay dadka ay maamusho u qabato adeegyo caafimaad oo ay u baahan yihiin kuwaas oo loo aadi jiray muqdisho jilib iyo kismaayo alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaad dareemaysaa baahiyaad badanaa loo qabayba oo aan loo aadi jiray sida muqdisho oo kale kismaayo oo kale hadda waxnaha waa insha allah way noo soo dhowaatay weliba waxaan leenahay insha allahu tacaala mar labaad mar saddexaad mar afraad in lagu soo laabto waan danaynaynaa aad baan u danaynaynaa soo dhowaada marka waadi mar labaad mar saddexaad dhakhaatiirta waxaan rajaynaynaa inaan dib noogu soo laabataan caafimaadka baahi badanaa loo qabay sida qaliinada hadda ay fuliyeen oo kale sida dhowr qof oo bura ay ka qaleen oo kale aan ujeeday waxaan ujeeday dad bawasiir iyo waxay ka sameeyeen ee kombyutari iyo howlahaas oo kale socday waxaan hadday safar u aadi jirna hadda ilahay noo soo dhaweeyey marka waan rajaynaynaa inay nagu soo laabtaan mar kalena xasan nuur sabtow oo ka mid ah waxgaradka ku nool jamaame ayaa dadka la daaweeyey ugu baaqay inay qaataan talooyinka caafimaad ee dhakhaatiirtu siiyeen waxaa kaloo haddana aan rabaa dadweynaha soomaaliyeed kow waxaan leeyahay daawooyinka laydin qoray oo dhakhaatiirta idin qoreen sidii loogu talagalo u qaata kuwa qalliinka lagu sameeyena sida loogu talagalo u xanaaneeyo dhayidda iyo waxyaabaha la idinka reeba hadday jiraan waxaasoo dhan inaad ku dadaashaan kuwa talooyinka la siiyo talooyinka la siiyo inay qaataan talooyinka ay dhakhaatiirta bixiyeen miya haa talooyinka dhakhaatiirta ay bixiyaan inay sidii loogu talagalay ay u qaataan taas waxay keeni kartaa in caafimaadka wax badan ay ka tagto laakiin haddii wixii lagu lagu sameeyey iyo wixii lagu qabtay iyo daawo lagu qoray haddaad meesha ugu dhaqaaqdo waxay noqonaysaa hal bacaad lagu dhisay walaayadan waxaan rajeynaynaa insha allahu inay mar kastana saan dadkeeda ay ugu dadaasho baawooyin badan jir baawooyin kalena inay sidaan oo kale u daboosho iyadan insha allah ay soo lalaabto soo qalqaaliso dadkana inay iyagana ay qabsadaan diintooda ay qabsadaan dhakhaatiirta ka socday maktabka caafimaadka ee xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa ku wajahan kamsuuma iyo tuulooyinka hoostaga oo ay ka jirto baahi caafimaad warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan ugu dambayntii warka dibadda dalka mexico waxaa laga helay xabaalwadareed ay ku jiraan dad kor u dhaafaya labaatan ruux maamulka mexico ayaa soo saaray miid ilaa labaatan iyo afar qof oo ku jiray xabaalwadareed qarsoodi ah oo bishii disembar laga helay duleedka magaalada sida uu sheegay xeer ilaaliyaha guud ee qaranka axadii shalay xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee gobolka ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in baaritaanka lagu sameeyey mandiqadan oo dhacda galbeedka mexico uu soo bilowday saddex iyo tobankii disembar ee labada kun afar iyo labaatanka isagoona socday muddo bil ah wuxuuna arrinkaas sababeeyey in meydad la jarjaray iyagoo kadibna lagu xiray toddobaatan iyo laba kiish xafiiska dacwad oogaha mexico ayaa sheegay in lix qof oo kale ah shan rag ah iyo hal dumar ah oo la weysanaa intii u dhexaysay labada kun kow iyo labaatankii ilaa saddex iyo labaatankii la aqoonsaday halka la isku dayayo in la aqoonsado siddeed iyo toban qof kale sida ilawareedi u sheegeen wakaalada wararka ee f b jalisco waa mid ka mid ah gobolada dalka mexico ee laga soo calaamadeeyey dadka ugu badan ee la la-yahay iyadoo la diiwaangeliyey shan iyo toban kun saddex boqol siddeetan iyo laba kiis laga soo bilaabo soddoniyo kowdii disembar ee sanadkii tegey sida lagu sheegay xogta xafiiska ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee gobolka dhacdooyinkaas waxaa inta badan loo aaneeyaa dhaqdhaqaaqyo abaabulan oo dembiye ka geysanaya gobolkaas warkii aad kala socoteen idaacadda alfurqaan waa nageenta